أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ku leeyihiin magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dalkiisa ka mamnuucay in ay soo galaan dadka ka soo jeeda laba-iyo toban waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay raayada tawxiidka ayaa maalintii labaad ka dulbabanaysa deegaanka ceelhareeri ee bariga wilaayada hiiraan warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday in mujaahidiinta al-shabaab aan dagaal looga adkaan karin iyadoona sheegtay inuu fashilmay duulaankii uu maraykanku horkacayey haweenka ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka jubbada dhexe iyo galgaduudda الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ku leeyihiin magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan raayada tawxiidka oo maalintii labaad ka babanaysa deegaanka ceelhareeri ee bariga wilaayada hiiraan waxaa inoo faahfaahinayaa walaalkeen cabdulqani maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay saaka madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ee magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada xalane waxaana dhawaqa jugta madaafiicda si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho sidoo kale banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar murtadiin ah oo ku yaala xaafadda gubta ah ee degmada dayni leh ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba murtad guriga burbur xoogan ayaa gaaray sidoo kalena waxaa burburay mooto ay lahaayeen murtadiinta ah oo guriga dhex tilay dhanka wilaayada hiiraan iyadoo shalay ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus kula wareegaan gacan ku-heynta deegaanka ceelhareeri oo ah deegaan dhacaduleedka degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxay maalintii labaad raayada tawxiidka ka babanaysa deegaanka ceelhareeri waxaana si buuxda gacanta ugu hayaa geesyada tawxiidka dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka ceelhareeri ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey murtadiinta waxayna ku waayeen saraakiil iyo askar murtadiin ah dhimashada dagaalkii shalay ee deegaanka ceelhareeri waa toban murtad oo saraakiil ay ku jiraan waxaana ka mid ah xubnaha murtadiinta ee dagaalka lagu dilay cabdi xuseen kumi oo ahaa sarkaal iyo muuse boolow guure sidoo kale dagaalkii shalay ee deegaanka ceelhareeri waxaa lagu dhaawacay sagaal iyo toban murtad kuwaasi oo ay ka mid yihiin daahir maxamed sabriye iley cabdulaahi xuseen bool muumin yuusuf afraxow cusmaan sabriye xareed waa sarkaal ciise moxamed saraawe ciise beerlaab iyo cabdi cabdulaahi toosane sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalkaasi ku qaniimeysteen gaari barobokos ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta dhanka kale wilaayada shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen maanta gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad maslax cabdicasiis cabdulaahi oo ahaa askari murtad ah waxaana laga soo qaniimeystay mooto uu watay ciidamada mujaahidiinta ayaa xilli walba fuliya weeraro kala duwan oo ka dhan ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka dulmiga kusoo qaaday diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid cabdulqani madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dalkiisa ka mamnuucay in ay soo galaan dadka ka soo jeeda laba iyo toban waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare donald trump ayaa saxiixay go-aan uu ku mamnuucayo inay u safraan maraykanka dadka dhalash ahaan ka soo jeeda laba iyo toban waddan sababo la xiriira cabsi haraysa amniga maraykanka sida uu xagiijiyay xafiiska madaxweynaha maraykanka wadamadan xayiraada cusub la saaray ayaa kala ah afghanistan soomaaliya suudaan yemen libiya iiraan jaad burma jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ecuadorial guinea eritereya iyo haiti bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dalalkani yihiin kuwo ku fashilmay xaqiijinta amniga iyo nidaamka baaritaanka islamarkaana loo arkay inay halis weyn ku yihiin amniga gudaha dalka maraykanka ma ogolaanayno in dad doonaya in dhibaato noo geystaan ay dalkeena soo galaan ayuu yidhi donald trump maruu arrintan kaga hadlayey muuqaal la soo geliyey barta ex isagoo sheegay in waajib ku tahay inuu qaado tallaabo kasta oo uu ku difaacayo danaha maraykanka trump ayaa si adag u dhaliilay awoodda amni iyo maamul ee kooxda rajada soomaaliya isagoo hoosta ka xariigay in kooxdaasi gebi ahaanba aanay ahayn wax jira oo laysku hadleyn karo waana maamulka ugu liita ayuu yidhi awood ahaan iyo dhul ahaanba soomaaliya ma lahan dowlad dhexe oo karti leh ama lala shaqayn karo oo bixisa baasaboorada ama dukumiintiyada madaniga ah sidoo kalena ma lahan nidaam sugan oo lagu baaro laguna hubiyo dadka ayuu sidoo kale donald trump uu ku yidhi bayaankiisan madaxweynaha maraykanka waxa uu si cad u sheegay in mujaahidiintu ay ka howlgalaan awood buuxdana ku leeyihiin gudaha soomaaliya islamarkaana amni iyo xasilooni taam ah ay ku haystaan taas oo uu ku sifeeyey inay tahay mid amnigooda khatar ku ah muddo xileedkii hore ee donald trump ayay ahayd markii uu soo saaray amar uu dalkiisa kaga mamnuucay inay soo galaan dadyowga muslimiinta ah ee ka soo kala jeeda dalalka ciraaq soomaaliya suuriya suudaan libiya yemen iyo iiraan mahadsanid cali yare warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday in mujaahidiinta al-shabaab aan dagaal looga adkaan karin iyadoona sheegtay in uu fashilmay duulaankii uu maraykanku horkacayey warbixinta warkan waxaa inoo faahfaahinayaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba warmorx oo ah warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka oo si gaar ah diiradda u saarta falanqaynta iyo doodaha ku saabsan siyaasadda amniga maraykanka istaraatiijiyada iyo arrimaha diblomaasiyadda ayaa diyaarisay warbixin ay cinwaan uga dhigtay dowladda fashilantay iyo soo laabashada al-shabaab ee soomaaliya warbixinta waxay xustay in howlgalladii mujaahidiintu ay bilaabeen horaantii sanadkan si weyn loogu wiiqay kooxda riddada soomaaliya islamarkaana mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen dhul aad u ballaaran oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya howlgalka mujaahidiinta ayay warbixintu sheegtay inuu si deg deg ah u burburiyey maamulkii kooxda riddada islamarkaana bannaanka keenay fashilka ku yimid qorshaha iyo istaraatiijiyada ciidamada caalamiga ah ee duulaanka saliibiga ah ku qaaday dalka soomaaliya guulahan uu allah ku galladay mujaahidiinta ayay warbixintu tibaaxday inay ku soo aadeen xilli ay kooxda riddadu galayso marxalad hubanti la-aan ah mar badanna ku gadaaman yahay oo salka ku haysa kala guur siyaasadeed iyo mid hay-adeed warbixintu waxay sidoo kale sheegtay inay jirto baahi deg deg ah oo loo qabo in dib loo fikiro sida uu caalamku ula macaamilo soomaaliya maadaama kooxda riddadu ay sii kala daadanayso siina luminayso dhul hor leh islamarkaana ay haatan u muuqato mid aan sii waarayn dabayaaqadii bishii labaad ee sanadii labada kun shan iyo labaatanka mujaahidiintu waxay weeraro qorshaysan ku qaadeen deegaano badan oo dhaca gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasoo lagu soo afjaray ayay tiri warbixintu maliishaadkii xasan garguurte duqeymaha cirka ee ay fulinayaan waxa loogu yeero saaxiibada caalamka ayay warbixintu xustay in gebi ahaanba ay fashilmeen kadib markii ay joojin kari waayeen taqadumka mujaahidiinta shabaab oo la wareegay dhul aysan gacanta ku hayn tan iyo labada kun sagaaliyo tobankii islamarkaana haatan ay si tartiib tartiiba ugu sii siqayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho maleeshiyaadka kooxda riddada ayay warbixintu tilmaantay inay ku jiraan xaalad liidata kuwaasoo si weyn ugu tiirsan ayay tiri howlgalka ayusum iyo taageerada caalamiga ah taasoo muujinaysa itaaldarada maleeshiyaadka oo haba yaraatee iska caabin karin weerarada mujaahidiinta intaasi waxaa sii dheer bay tiri warbixintu dhaqaale la-aan baahsan oo la soo diristay howlgalka eyusom kadib markii maraykanka uu diiday inuu bixiyo maalgelinta mashruucaasi xilli muddo dhowr bilood ah ciidamada afrikaantu aanay qaadan wax gunno ah ma jirto ayay tiri warbixintu jid militari oo sinaba looga adkaan karo mujaahidiinta al-shabaab oo haatan awooddoodu ay sii bulaalayso xilli go-aan qaadashada maraykanka iyo yurub ay sii wiiqmayaan kooxda riddaduna ay sii burburayso siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba warbaahinta war onodrox oo uu aasaasay mas-uul horey uga soo shaqeeyey wasaaradda difaaca maraykanka ayaa ugu dambeyn kufaarta caalamka ugu baaqay inay bedelaan istaraatiijiyadii hore wadahadalna ay la furaan mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu fashilmay ayay tiri duulaankii saliibiga ahaa ee lagu qaaday dalka soomaaliya mahadsanid abuusheyba haweenka ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan aagadaha gaarano giirgiirka giirshibeelka gagalabka guud-ad iyo guudmadow inta layskaga galbay gobolka hobalkiin dhanka goobtankoy guuloyli adaka galaas gabko dhiiban geeka gaalamku gamuuseen gudintaasa ka guubaabyahay munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen gabdhaha muslimaadka kana dhacday degmada rabdhuure islamarkaana ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale ayay gabdhuhu ku wareejiyeen xoola nool oo ari ah oo tir ahaan gaarayay shan iyo labaatan neef buskud gaarayay afartan iyo laba loor caagada galaysan oo gaarayay afar boqol toddobaatan iyo afar caag iyo shan kiish oo masaga ah iyo agabyo kale oo ay ugu talagaleen munaasabadda ciidul adxal mubaarak in xoolaha mujaahidiintu ay ku udxiyeestaan halka agabyada kalena ay ugu talagaleen in jihaadka loo isticmaalo inta aysan munaasabadda bilaaban ayay gabdhuhu diyaariyeen howl qurux badan iyo martiqaad heer sare ah waa markii ugu horraysay oo aan arkay malab weliba nooca loo yaqaana malabcaddaha oo lagu shabay saxan weyn oo godan qaadana la dhex dhigay oo sida raashinka oo kale loo isticmaalayo waxay igu noqotay arrin ugub ah waxaan weydiiyey qaar ka mid a raggii ila socday waxayna iigu jawaabeen rab dhuure waa hooygii malabka iyo shinnida waxaa martiqaadka ka mid ahaa caano geelow qabow iyo kuleel isugu jiray timir buskud xalwo iyo macmacaano kale oo si heersare ah loo soo hagaajiyey waxaana dhihi karaa waa martisoorkii ugu cajiibsanaa ee aan ka qayb galay munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ee bakool tan iyo intii aan wilaayada soo caga dhigtay malaaqmad keyr garaar oo ka mid ahaa malaaqyadii ka hadashay munaasabadda ayaa tilmaamay in jihaadka uu gaaray meel heer sare ah islamarkaana midhodhal fiican uu leeyahay geeka wali roogne waqsa gaali ee roog anta geeka wali taale buskud iyo miska iyo aagagii walibu ahaa gaalada linsheew sadafadi oo haskataa luujiyan balaanti mujaahidiintii oo waliba deegaanka roogan haskataa luujiyan hortahaan wali linsheew sadeey insha allahu ilaahay idin sheey dadkii furufadi ma aragnay arda sababa iyo ma aragnay jigjiga furufadi linsheew sade haddii ilaahay er qaar ka mida gabdhihii diyaariyey hadiyaadkan kala duwan ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay keeneen kan buskudu mayayaa afartan iyo lama loor buskude yuu may kale inta taale afar boqol toddobaatan iyo afaraag oo gaala liinshewsada may kale inta taale miska oo iyana ambuuli oo naytobay sooraniiska jarta may kale inta surina erin oo labaatan shan neef aho taangiyaal wada elangiyaata arag eed iyo eedanka farahaw arrintaasaan dila teegayna geey hamiya la teegayna geeka may inta aan roogne ani una wareejino anfaaq xafladaas un anka talagalne mujaahidiinta alaabtaas oo kumada ay buskud caagalaysan walmisga ashiidan iyo iran ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona gabdhaha kala wareegay xoolihii iyo agabyadii kale ee jihaadka ay ugu talagaleen anna oo marka mayla raay afkii haragga shabaab mujaahidiinka hadlow wilaayadii gaar ahaan xoolo isan dhiibtan ilaahay miisaankan asanaadka siinka kaba waana siinka lu wareegna insha allahu tacaala may wahaa mujaahidiintiisan talagalan hadda kolle insha allahu tacaala deeri doonaan haddii ilaahay ogolaado eedii eedna maanaa insha siinka mahadnagaana insha allahu tacaala maynahana xasuusidan gabdhihii saxaabiyaadka hayan oo musalame iyo musureem iyo gabdhihii saxaabiyaadka hayan oo mujaahidiinta daawo iyo aagag saaban iyo warkasla garab surnaayeen naf imaal kiijo dhaawa amana daaweeyayeen iyo marka may waxaan hasuusideen insha allahu tacaala ilaahayn may baku rajeena in ubudkin ubud barakada ilaahay siin kawaalo idin ilaahay siin barakaay owlaadda ilaahay siin barakaay xoolahan iyo agabyadan ay dhiibeen gabdhaha muslimaadka ayaa ku soo aadaya xilli wilaayada islaamiga ee bakool ay si dardar leh kaga soconaysa xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada taasoo ka dhaqan gashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana xamladan dadka lagu farayaa inay ka qayb qaataan jihaadka naf iyo maal intaba gabdhaha rabdhuure ayaana noqday gabdhihii ugu horreeyey ee xamladan ka jawaabo kaalin muuqatana ka qaatay mahadsanid abuuxasaan diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka jubbada dhexe iyo galgaduud aan ku horumarno wilaayada jubbada dhexe iyo diyaargarowga ciidda iyo walaalkeen cismaan axmed dhuubow
magaalada jilib waa magaalo allaah ku manaystay nimcooyin fara badan oo aysan haysan kuwa badan oo ka mid ah soomaaliya waxaana nimcooyinkaasi ugu waaweyn inay muddo dheer ku naaloonayso ku dhaqanka shareecada islaamka taasoo ay la qabto wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka sidoo kale waxa ay leedahay magaalada dad fara badan oo nolosheeda ku helay ammaan iyo nolol midda ugu wanaagsan oo dhinac kasta ah taas ayaana keentay in xilliyada munaasabadaha ciidda ay soo tiigsadaan dad fara badan oo uga imaanaya magaalooyinka ugu waaweyn gobollada dalka sida looga bartay maalmaha ciidda waxaa laga dareemayaa mashquul xooggan waxaana mararka qaar adkaanaya isticmaalka waddooyinka magaalada waxaan booqday goobaha ay ka socdaan diyaargarowga ciidda sida beerta shareecada musallaha macalin aadan iyo meelo kale wuxuuna dareenkahay sidaan waxaan maray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada jilib xilligaasoo ay socotay dhoolatus ku saabsan u diyaargarowga munaasabadda ciidda
iyadoo aan la gaarin maalinka ciidda ayaa waxaa magaalada jilib laga dareemayaa diyaargarow aad u xoogan munaasabadda ciidda
haddaba qaab noocee ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib u diyaariyey munaasabadda ciidulaadxa oo ay saacado ka harsan tahay sidaad arkayso magaalada jilib waxaa ka jira diyaargarow weyn kaasoo maalmahanba soo socday haddana waxaan taagannahay gebagabadii diyaargarowga waxaad arkaysaa hadda garoonku inuu buuxo dadkaad arkayso oo meesha camiray mootooyinka noocyada kala duwan iyo qalabkan waxaasoo dhan waxay qayb ka yihiin diyaargarowda loogu talagalay fantasiyaha maalmaha ciidka ka socon doona maydaanka sheekh aadan xaashi cayrow insha allahu tacaala far waxaa tartamaya afar kooxood marka dadka waxaan ugu bashaaranayaa inay arki doonaan waxayna horey u arki jireen insha allahu tacaala ciyaaruhu waa kala duwan yihiin waxaa ka mid a ciyaarahaas aan soo bandhigi doono alwax korkiibu ku soconaya alwaaxuna wuu qalqalloocayo alwax toosan maaha insha allahu tacaala waxaa ka mid a insha allahu tacaala ciyaaraha aan soo bandhigi doono waxaa jira guddiyo loo xil saaray qabanqaabada fantasiyaasha dhici doono maalmaha ciidda halkan waxaa ka socda diyaargarow aad u weyn oo lagu diyaargaroobayo munaasabadda ciidul adxa almubaarak ilaahna waxaan weydiisanaynaa inuuna gaarsiiyo annagoo nabad qabo waxaan hadda ku sugannahay fagaaro ka mid ah fagaaraha lagu diyaarinayo diyaarinta waxyaabaha loogu talagalay in lasoo bandhigo ciidul adxa almubaarak ruhantii waxaa ka jira fagaarahan oo diyaargarow ah wax oo lagu sifeyn karo hadal keliya ma ahan qofkii goobjoogaya maanta arkayo insha allah waxaan jecelnahay ciiddaana in lasoo bandhigo waxyaabo fara badan kama marnayn guddiga dhallinyarada oo isagana ciiddan kaalin weyn ka qaadanaya agaasinka iyo habsamuu socodka fantasiyaasha ciidda oo la filayo in ay sanadka noqdaan kuwa ka xiiso badan sanadihii hore sida kuu muuqato waxaan joognaa musallihii weynaa meydaankii ayaan joognaa maanta shucuurka aad ayuu u kacsan yahay waxaa u jeedaa mootooyin ayaa halkaan safan kooxahan laba koox ay si guud ay ka tirsan yihiin koox ka socota magaalada jirib iyo koox ka socota
qodo kasta
waxay wadataa darees kala duwan ayay wadataa taana waxay kutusinaysaa inay dhadhan u yeeli doonto eecanshadadii ciidda meeshaa ka dhici doonta dhinaca kale sida looga bartay magaalada jilib maalmaha ciidda waxaa si gaar ah loo maamuusaa ilmaha agoonta oo wakhtiyada maalmaha ciidda ku qaata beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib taasoo iyadana loo dhammaystiray agabka noocyadiisa kala duwan ee ay ku ciyaaraan carruurta ismaan axmed duwow idaacadda islaamiga landulus bartamaha degmada jilib wilaayada jubbada dhexe
markana aan eegno diyaargarowga ciidda iyo wilaayada galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur iyo walaalkeen marwaan maxamed magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq weyn oo la xidhiira diyaargarowga munaasabadda barakaysan ee ciidul adxa oo ah mid ka mid ah labada ciideed ee ugu waaweyn islaamka suuqyada magaalada ayaa noqday kuwo mashquul ah iyadoo dadweynaha si buuxda u darsanayaan suuqyada si ay u helaan dharka kabaha iyo waxyaabaha kale ee loogu talagalay maalmaha ciidda waxaan la arkayaa hooyooyin badan iyagoo la tacaalaya qiimaha sare ee badeecooyinka halka ganacsatada ay sheegayaan in macaamiishu aad u bataan xilligan dadweynuhu waxay sidoo kale bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo la xiriiray iibsashada xoolaha goobaha xoolaha lagu iibiyo ayaa sidoo kale noqday meelaha ugu mashquulka badan magaalada dad badan ayaana u dareeray suuqa xoolaha si ay ugu diyaargaroobaan qalka xoolaha maalinta koowaad ee ciidda guud ahaan magaalada ayaa muujinaysa dhaqdhaqaaq ka duwan ciiddii hore ee fidriga ganacsatada ayaana sheegaya in qiimaha xoolaha uu sare u kacay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrafoon kala dhex qaaday ganacsatada iyo sidoo kale bulshada magaalada kuwaasoo cabiray dareenkooda ku aadan diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa ciid wanaagsan ciid barakeysan ciidul adxa ayaan soo soolle aniga magacayga cali maxamed waxsame waaye magaalada marka aan qaabkeeda aan ka sheekeeyo magaalada qaabkeedu aad ayuu u camiran yahay kulle qaarad badan aan ku arki jirin waa ku arkaa dadku waxbay iibsanayaan dadku waxaa waye mashquulkooda hadda waxaa waye aad ugu badan yahay qof walba waxay rabtaa si ay wax u gada lahayd si ay magaalada u arki lahayd si ay ciiddu usoo dhawey lahayd marka aad iyo aad ayay magaalada u kala socotaa wax walbaa la gadanaa dharaa la gadanaa moobeelaa la gadanaa kabaa la gadanaa qof walba siday isu qurxi lahayd ay ku dadaalaysaa marka markii laysbarbar dhigo ciidihii hore ciiddii horen soo dhaafan ciidulfidriga iyo ciidul-adxa farqiga udhexeeyaan dhihi karaa marka saas awgeed qof walba baadiyaha laga yimid tuulooyinka laga yimid dadku inay magaalada arkaan si u taalo say wax u gadan lahaayeen ayay waxaa waaye ay ku dadaalaan qof walba alxamdulilahi rabbilcaalamiin ganacsiga ceelbuur aad iyo aad u kala socdaa ilaahayaa ninka le mahadda iskale amniga iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo amniga iyo ninka la yidhaahdo iyo nabadgelyada magaaladu waa kala socotaa waa aragtay ninka la yidhaahdo say u qurxoon tahay maalmaha ciidda aniga aad iyo aad waxaa laga dareemayaa ninka la yidhaahdo ciid inay tahay sida ninka la yidhaahdo tuulooyinka oo kale ninka la yidhaahdo haddaan maraa aad aragto ninka le aad iyo aad waxaa u gadanayaan marka nin ganacsigu aad iyo aad u kala socda maasha allah
xoolahoo kale hadda haddii aan galno hadda neefka bahalkii ahay orgoga jarkaahoo kale qiimihiisa awal waxaa la iibsan jiray siddeetan doolar hadda boqol iyo labaatan boqol iyo toban doolar ayaa qiimihiisu maraa xagga arrafada maasha allah xoolaha hadda xag ama dhadig ha noqo rida rida hadda oo afartanka doolar la geeli jira hadda lixdan doolar qiimiheed ayuu marayaa maasha allah marka hadda ganacsigu si fiican xag xoolo iyo xag maaragtay dhar intaba si fiican u kala socda insha allah ciidan diyaargarowgeeda xagga diyaargarowgeeda markaan u imaado ciidda waa la diyaargaroobayaa dadku maaragtay ciidda ayay u diyaargaroobayaan dharkay iibsanayaan waxyaabihii ciidda ay u maaragtay u diyaargaroobi lahaan ay diyaarsanayaan kuwa ganacsato ahay dadka kalena way iibsanayaan oo way gadanayaan suuqyadu way camiran yihiin shaqadii hawsha way kala socotaa aad iyo aad ayaa maaragtay dadka muslimiinta u faraxsan yihiin maadaama mawsim ciida ciidul adxa ah oo mawsim weyna oo muslimiinta ay leeyihiin uu soo gelayo aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin
anigoo ka mida gabdhaha ku talo gobol galguduud gaar ahaan degmada ceelbuur halqaanka dawaarka waxaan tolnaa dharka dumarka gaar ahaan cabaayadda iyo xijaabka tolmadu si wanaagsan ayay u socotaa allah ayaa ku ammaanan waxaa waaye xijaabku aad bay ay u qaadanaya gabdhaha muslimaadka ku nool degmada ceelbuur waxaa waaye gabdhahaas ayaan ugu talnaa dharka ilaahay baa ku ammaanan nagu nooleeya taxta raayata tawxiid waxoohaye ayaan ku qaadanay xijaabka sharciga ilaahayaa ku ammaanan alxamdulilah kuna waxaa ku ammaanan wiilasha dhiigoodu horeen oo dhiigooda iyo dhacaankooda u bixiyeen inay xijaabkan sharciga aan sidano diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan wilaayada galgaduuda magaalada ceelbuur ayaa si buuxda looga dareemayaa isu diyaarinta maalinta weyn ee dadka muslimiinta ah mahadsanid marwan markana aan eegno diyaargarowga ciidda ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud waxaa warbixintan kusii ambaqaadaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
diyaargarow aad u ballaaran ayaa laga dareemayaa suuqyada degmada galhareeri kaas oo ku aadan isu diyaarinta maalinta ciidul adxa almubaarak marka aad booqato suuqyada magaaladan waxaad dareemaysaa inay wadaan dadka reer galhareeri u diyaargarowgii ugu dambeeyey suuqa degmadan ayaa laga dareemayaa zaxmad aad u ballaaran taas oo laga dareemayo sida dadka ay u iibsanayaan xoolaha si ay ugu udxiyeysadaan marka aad booqato suuqa xoolaha waxaad la kulmaysaa dadyow aad u fara badan oo iibsanaya ariga noocyadiisa kala duwan sida idaha iyo aracadka qaar ka mid ah ganacsatada suuqa xoolaha oo aan kula kulannay bartamaha suuqa ayaa inooga warbixinaya kala iibsiga xoolaha aaday u wanaagsantaha baacu waa socdaa xooluhu waa qaali ilaabaa mahadle waa waa nin kale shaqadu waa socotaa nafkaan idaha waa lixdan riyuhu sidoo kale waa la gadaa suuqa aad ugu fiican yahay waa kala socdaa maalmahan ilaa afar maalmood aad ugu socdaa beec xoolaha waxaa laga keenaa galguduud iyo mudug labada gobolba waa laga keenaa marka aad ugu fiican yahay beecu aad iyo aad orgada waaweyn oo dabaaxa wananka wadaxyada laxaa wadaxyada beecooda aad aad u sara kacay waa kala socotaa shaqadu haka bal maqaa gede kan toddobaad ka jar lixdan shan ma gelayda lixdan lix kala bax toddobaad waa kaa gede may saddex ka jar bal bale bal ma ku gadaya ma ku gadaya waa ka gadaya bal waa kaa gede anigan qiimaha arigu aad iyo aad islaamankuna waayo rabaan xamar gobolaa lagu daabulow hayaa aad iyo aad si wax loo kala gadaa lalaaya waxaa gaarsiiyey suuqa eh, dalabkiisa aad u badan ewel wuxuu joogi jiriyey konton konton iyo shan u joogi jiriyey bilyahan siiba idaha koray u kacaan ewel arigaa sarrey jiray ilcad Eh, orgada haddii laga reebo idaha aa- aa sarrey orgada laakiin waaga lacagay joogaan sidoodu waa riyaa dabaaxa toddobaatan meelahaas ay marayaan waaweynka ewel waxay joogi jireen konton konton iyo shan lixdan ay joogi jireen sida marka udxiyada la soo gaaray iidda soo dhaweynteeda ayay suuqa xooluhu kor wada aadeen socota waa kala socotaa baashu kala socdaa alxamdulilah marka de waa adna howlyada waa dhoofeen qaarna wuxuu aadaa boosaaso qaarna wuxuu aadaa hamar wuxuu ku tiirsan yahay boosaaso iyo muqdisho kuwa oo dibadda aada waa boosaaso ka dhoofaan ilaa dubay aadan iyo meelahaas imaaraadka kuwa kalena muqdisho aadan waa soomaaliya u dhoofaan xaggiisa magaala dhowr iyo toban gaar ka baxday magaalada joogno dhowr iyo toban gaar ka baxday tuulooyinka hoosta waxaa ka baxay ilaa labaatan baabuur adii soddon baabuur camal ka baxday meelaha soddon baabuur adii markaan aad u kaceen annaha dee waa qaroobeen boqol iyo afartan meelahaasi gabaranka boqol iyo todobaatan waan arkaya boqol iyo siddeetan waan arkayay baan kuwa saareed boqol sitan u badneed ma- inta hadda aan arkay aad iyo aad aad iyo aad ba- weliba weli weligeed ba lama arag yaa hadda xoolo saadkan gaarin aad iyo aad nolosheeda ma arag anugu boqol afartan urgada boqol iyo soddon meelahaas maraayaan waranka boqol siddeetan boqol lixdan weligeena ma arag ba hadda kahor ma aan arag beecas dalamaayaniyo sixirka su- sixirka xoolaha aa sare aad sare xoolo u kacnaa aa boqol iyo siddeetan dollar maraayaan waranku qaar hataa laba boqol marka qaar waa dhacdaan laakiin adiga boqol lixdan urgada boqol afartan ee ariga kaloo dhadiga siddeetan toddobaatan idaha oo xoogaa qurxoon boqol dollar boqol iyo labaatan dhanka kale waxaa ka socda magaalada galhareeri howlo nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda degmada galhareeri taas oo ay samaynayaan ganacsatada kuwaas oo si weyn uga shaqeeyey dhammaan qeybaha kala duwan ee suuqa degmada iyagoo ka warbixinaya habsami u socodka kala iibsiga iyo waxyaabaha ay iibsanayaan dadka muslimiinta ah ganacsigu okay waaye waa fiican yahay aad u fiican yahay xaalkiisu waa okay wax dhibaataa oo kama jiraan diyaargarowga ciiddu aad ayuu u fiican yahay meel fiican ayuu marayaa saaki iyo ololo nadaafadeed ayaanu qaadnay si wacan ayuuna noogu soo dhammaaday ii- iidda ayaanu u diyaargaroobaynaa xilliga kale annagu waxaan u diyaargaroobow haynaa ciidda een, farxad iyo reereynlaan ugu diyaargaroobow haynaa insha allahu tacaalaa ee, ganacsigu aada u kala socoyaa sidii dharkoo kaleeto iyo waxyaabaha ilmuhu ku iidaan suuqu aad iyo aad ayuu jaam u yahay saxwadiisu waa badan tahay insha allahu tacaalaa sida nadaafadii oo kaleeto olo olo ballaaran ayaa lagu qaaday gaar ahaan ee, qidaacan anugu aan ka shaqeeyhayay aad iyo aad iyo aadaa looga shaqeeyey dugaafadii iyo wasaqdii iyo qurunkii wixii oo dhan waa la nadiifiyey waxaan soo dhaweynaynaa ciidul adxa waxaan rajeynaynaa ilaahay subxaanahu khayr fara badan naga dhaxal siiyo marka insha allahu tacaala waa soo dhaweynaynaa sida maaragtay wanaagsan oo maxayta dadku ay maaragtay u soo dhaweeyaan ciidda maasha allah waxaad arkaysaa suuqyada oo jaam ah sida ariga baadiyaha halka laga keenayo dadkii deegaanka oo arigii ud- ay ku udxiyeysa lahayeen gadanayaad arkaysaa ee arigii oo qiimo sare gaaray oo dadki u gadmay ee maxay ahatood waxaad arkaysaa dadki inay qof walba gurigeeda daaradiisa iyo ganacsigeeda inay qaadayso wixii wasaq ahay inaysan xataa sugaynin maaragtay in la yidhahdo war iska nadaafi xat magaalada waxaad u qabtaaba inay maaragtay gebigeedba si ay u nadiifsantaha wax la sheegi kara ma salaadii saaki subax markii la dukaday shaqadii bilaabatay soo gebangabowday hadda wax weynaa la qabtay bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ayaa u diyaargaroobay u dabaaldegidda munaasabadda ciidul adxa almubaarak mahadsanid cabdiraxiim guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu